Ardayda Jaamacadda Koonfurta Soomaaliya ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa maanta u fariistay imtixaanka dhexe ee Jaamacadda Koonfurta, kaasoo ka qabsoomay xarunta jaamacadda. Ugu horreyn, qaar ka mid ah ardayda ka qaybgalaysay imtixaanka ayaa ka warbixiyay dareenkooda ku aadan imtixaanka dhexe ee Jaamacadda Koonfurta Soomaaliya ay maanta u fariisteen.
magacayba belere yaxya cabdulaahi isaaq meerigeyga loo wareysadahay idaacadda oo wareysadahay tan way baraadiya jaamacadda koonfurta iyo ka suganta maalintii shanaado oo imtixaanka midteramkinin bilaawday ardada dhammaantay way baan rajeeyey intiyo guul yar rajeeyeen imtixaanka intii natiijo fayl unukulaqoyn yar rajeeyeen ciidan faylay diyaargarowgii waa maalintii shanaado waaba laast bara tomorrowlenin dhammaan way baa gebagabo ciidan faylaa imtixaanka safeyleeninka socda ilaahay way baku rajeyna maalinta beryanin dhammaan intiisa nabadaninka dhammaan insha allah maadaama anu ku gudi jirna halka sana oo wasaaradda yaa ka kordhiyada foundationka iyo ka gudi jirna ashraanta iyada basic ee meenaas faylanin ku dhasay foundationkaas wasaaraddan ciidanka mahadsan deeraas maadaama ay hanin kordhiyada hal sana foundation ah mayla yareen asra cabdiqaadir mayba ku mid ahaa ardayda dhigadaas jaamacadda koonfurta soomaaliya Een, gaar ahaan mayba baraday public administration geeka mayba nin haytay maalintan shanaad una galaani examka alxamdulilah tuma alxamdulilah si wanaagsan aan inka socoti Een, actually sanadkan ama imtixaankan isbedelo badan ay jiraan dhanka waxba dhanka ardayda iyo dhanka macallimiinta isbedel eedin weyn ay jiraan oo aan error geekron ahaanta yacni meel una fadaan meel ku wanaagsan la dheeri taasoo ay ardayda oo naqadeen kuwa dadaalayaan sidoo kale macallimiinta adkaaya iyo imtixaanka ahaan adkaaya hayaan iyo yacni qaabka lin ilaaliyahayaan reality eedaha injiidati taasoo qofku yacni sabab innagadaas intuus naftiska kala soconada yacni inku fikir naqish in walwalna just walusa akhri sida iyo walusa barada keliya meelka qoro realitaasna cadaalad yacni iyo ما رجعي مع المونين دمغنا انت سوى ناس انك دم على الدوني لما انتين سن سلامي والسلام عليكم magacay maybalheray xasan jaamac xasan oo kumida ardayda jaamacadda koonfurta soomaaliyeed Aadan Xafo Cabdi oo ah madaxa imtixaanaadka Jaamacadda Koonfurta Soomaaliya ee magaalada Baydhabo ayaa ka warbixiyay dankiisa imtixaanka maanta uu bilowday ardayda.
bismi illaahi raxmaan raxiim anoo ee magacay aadan afo cabdi eena madaxa imtixaamaadka jaamacadda koonfurta soomaaliya maybaa maalintii afraad saxaabsamilen inka socda imtixaamka militeeramka kaas oo dadaali iyo juhdii lahageliyay macalimiinta iyo shaqaalaha jaamacadda ardaydana diyaargarow faylaha muujiyaan Een, maybaa aan rajeeyana muddada imtixaamkan socda ardayda inay een, natiijo fayla ku deeraan een, eh, dadaalada iyo iyo hasameyn ku mira dhaliyaan sasoo kaleet maybaa maxad naga faday t v-ga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kaas oo marwalba niila garab taagan booqasho iyo een, akhbaaraad meel la raaciso marwalba la socda jaamacadda akhbaaraadka eed eedan unkuma hadnagaan asalaamu calaykum